ilaahay fadligii ciidamada dowladdu waxay gacanta ku hayaan dhammaan degmada gurceel waxaa u suurto gashay inay gacanta ku soo dhigaan maxaabiis fara badan oo ahay dadkii ka dagaalamayey qaybo ka mida degmada gurceel isla markaasna carqaladaynaya nabaddii ka jirtay degmada waxaa loola dhaqmay si wanaagsan ciidamaduna waxay u taxaabeen xabsiyada waxaan rabaa inaan baaq u diro dadka reer gurceel ee ku sugan magaalada dhexdeeda magaalada waxaa ka socda howlgal emerjensi ah howlgalkaas oo ciidamada dowladdu ay ku raajoogaan amaba ay ku baacsanayaan qolooyinka nabaddu ay dhibtay waxaan u sheegaynaa marka dadka reer gurceelna guryahooda ku nagaadaan dadka shacabka ah ee magaalada dhex jooga guryahooda inay ku ekaadaan aysan soo bixin howlgalkaasi inta uu socdo si loo kala saaro dadka nabaddiidka ah iyo dadka shacabka ah oo magaalada dhexdeeda jooga waxaan rabaa baaq labaad inaan u diro qolooyinka weli ku harsan meelaha yarka ah ee farakutiriska ah ee xabadaha ka soo riday inay si nabad ah isku soo dhiibaan ciidamada dowladdana ay isku soo dhiibaan oo gacantooda ay soo galaan inta aan howlgallada kale aysa dib u bilaaban